إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada wararka kuwooda ugu waaweyn ku dhowaad konton askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe qarax ka dhacay magaalada baydhabo ayaa lala egtay ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa sheegay in aanay wax dowlad ah ka jirin soomaaliya qolada gacanta ku haysa taladana ay mooryaan yihiin waxaa isbitaalka la dhigay askari feer lagu dhaawacay kadib buuqii shalay ka dhex dhacay baarlamaanka dowladda federaalka sarkaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa lagu dhaawacay magaalada Wajeer ee dhulka NFD maamulka la baxay Jubbaland ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro madaxweynaha dowladda federaalka kanaalka wararka Alkataib al Akhbariya ayaa baahiyay qaybta 11aad mashruuca qaybinta sakada xoolaha 1446 ee laga qaybiyay degmada Jilib ee wilaayada Islaamiga ee Jubbada Dhexe آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur khamiis ah taariikhdan ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkaas oo faahfaahsan ku dhowaad konton askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe warkan iyo war kale oo ku saabsan qarax ka dhacay magaalada baydhabo oo lala egtay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed wararkaasi waxaa inoo haya maxamed daahir faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaaladaasi oo la isku soo noqnoqday ayaa si weyn loogu jabiyey ciidamada dowladda federaalka oo duulaan ku soo qaaday fariisimo ciidamada mujaahidiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe ciidanka mujaahidiinta ayaa jilbaha u aastay askarta dowladda federaalka waxaana u suurta gashay inay iska caabiyaan oo dhegta ay dhiigga u daraan ciidamada dowladda federaalka oo aakhirkii ku jabay dagaalka dibna ugu laabtay halka ay ka soo duulaan tageen dhimashada dagaalka ayaa gaartay shan iyo toban askari dhaawacuna waxa uu sii cagacagaynayaa soddon iyo saddex askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka waxaana dadka dhintay ku jiray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah oo qaarkood ay ku caanbaxeen dhibaatooyinka dadka rakaabka ah ee la socda gawaarida ka shaqaysa gobolka shabeellaha dhexe dadka dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ah maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad guutada saddexaad ee ciidamada dowladda sidoo kale waxaa la helay magacyada qaar ka mid ah saraakiil caan ah oo lagu dhaawacay dagaalka waxaana ka mid ah liish oo ah abaanduule urur ilka case oo ah taliyo hurin carab hilowle oo ah taliyo koox ciidanka mujaahidiinta ee dagaalka galay waxaa u suurto gashay inay soo furtaan laba qori oo beka'im ah hal qori oo saban ah saddex qori oo ak forty-seven ah rasaas iyo saanad ciidan oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka xaaladda ayaa saa ka degan mana jirto wax tafaasiil dheeraad ah oo laga helay dhanka xarabka tushabaabulmujaahidiin iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalka ee ku jabay dagaalka dhanka bay qarax ayay mujaahidiintu ka fuuliyeen magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda dugaandug waxaana qaraxaasi lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay waxaa jira khasaare kala duwan oo uu sababay qaraxa inkastoo aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha intuu gaarsiisan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in aanay wax dowlad ah ka jirin Soomaaliya qolada gacanta ku haysa taladana ay mooriyaan yihiin sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan Faarax Macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in wax dowlad ah aysan ka jirin dalka Soomaaliya sababtuna ay tahay in magaalada Muqdisho xitaa aanay awoodin gacan ku haynteeda iyadoo maalin walbaba ay qaraxyo ka dhacayaan dhanka kale wuxuu sheegay in haddii magaalada kismaayo shan kilomitir laga soo baxo waxaa gacanta ku hayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamar kama qaban karo xamar meel fog iska badaa bila soomaaliya markaad ka baxdo shan boqol oo tilaaba kama qaban karo horta nimankii baa ku dhex jiraan waddankaas oo kan maalin kasta ay liday iyo meel kasta ay qarxinayaan ma marka iyaga laga sifeeyo waddanka oo koonfur u imaado oo jubbooyinka u yimaado jubbada dhexasiiba u yimaado oo maaragtay u xoreeyo ilaan jilib bay haystaan oo jamamay haystaan oo waxay haystaan maxay ahayd bu-aalay haystaan oo meel kastoo dhan bay haystaan oo saako iyo nusduniya iyo hargaantakuusow iyo dhulkii oo dhan bay haystaan baardheer korkeeda haystaan markii laga saaro laga sifeeyo oo koonfur bay haystaan oo afmadow xamar kismaayo kama soo bixi kartid shan kilomitr markaad ka soo baxdo cabdalla biro meesha magaceeda la odhan jiray yaa degan iyagaa degan oo haysta halkaasay joogaan waxba kama qaban kartid wuxuu sheegay in xasan sheekh uusan awood u lahayn in meel dhowr boqoloo mitir u jirta madaxtooyada doorasho ku qabto iska baddaa soomaaliya inteeda kale wuxuu sheegay in soomaaliya aanay ka jirin wax dowlad ah wuxuu yidhi ma jirto wax dowlad ah ee soomaaliya waxaa ku habsaday mooryaan ayuu yidhi faarax macalin xasan sheekh maxamuud wuxuu meesha u wada soomaaliya inuu dictator noqdo oo waxan uu shubto oo xisaabto oo asaga madaxweyne uu noqdo isa soo isku caanashubuu rabaa marka kuwii ku caanashubi lahaa oo meel kasta asaga dadka uu asaga mayidka ku ka soo dooran lahaa yuu qasbi rabaa in laga qaado xukunka maalan axmed madow ma rabo inuu ka tagu rahaa meesha ninka la yirahdo maxaa magaciisi deni inuu ka tagu rahaa meesha marka iyagii buu hadda si xaaraana ugu duulayaa sifuu qofkiisa uu meesha ugu bedelaa gole ma jirto wasiire la yidhaahdo rabastamp weeyaan oo baarlamaan baanan jirin waa rabastamp ilaahay baan kugu dhaarshay dadka baarlamaanka ansax ay heshiis ayaan arkin heshiiska u dhexeeya shidaalka u dhexeeya soomaaliya iyo turki oo xasan sheekh maxamuud uu soo dhammaystay iyagoonan arkin oon la tusin oon shacab lagu qancin iska dhaafin iyagii madaxaas lagu qancin yaa ansaxeen baarlamaan baa jira meesha ma jiro dowladna ma jirto wax jiro jira ma jirto meesha anaa ku sheegi waxa weye soomaali mooryaan baa qabsatay weligoodna mooryaan baa haysatay sidii xukunka ugu horreeyay maxamed saad bare meesha uga baxay tii unba haddana oo isbebedelhayaan oo isgarab ordahayaan oo isla orordahayaan doorashada maamulka la baxay jubbaland ee ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxay buuq iyo jahwareer ku dhalisay dowladda federaalka iyadoo aanan wax natiijo ah weli ka gaarin axmed madoobe waxaa isbitaalka la dhigay askari fir lagu dhaawacay kadib buuqii shalay ka dhex dhacay baarlamaanka dowladda federaalka cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya maalintii shalay buuq iyo gacan ku hadal ayaa hareeyey kulan ay yeesheen xildhibaanada dowladda federaalka kaasoo sababay dhaawacyada tiro askar ah xildhibaanada qaar ayaa waxa ay feer iyo garaacis kula dhaqmeen askartii ku sugneed hoolka uu shirku ka dhacayey muuqaalo laga soo duubay xarunta baarlamaanka muddadii uu gacan ka hadal ka dhacayay ayaa muujinaya xildhibaan firimbi oo feer ku dhaawacaya askari ka tirsan booliska dowladda federaalka askariga ayaa waxaa goor dambe la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaana taliska booliska ee dowladda federaalka uu si adag u cambaareeyey arrintan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa marar badan sidan oo kale u dhex maray dagaal gacan ku hadal ah iyadoo hadda khilaaf xoogan ka taagan yahay dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland xaalad cakiran oo aan cago badan ku taagnayn ayaa ka dhex jirta maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasoo shisheeyaha ka dhisay waddanka soomaaliya waxayna dhibaatooyin badan ku hayaan bulshada soomaaliyeed sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dhaawacay magaalada wajeer ee dhulka n f d cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga kenya ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsan xukuumadda nairobi lagu dhaawacay magaaladaasi sarkaalka oo lagu magacaabo lonsi juseybah ayaa waxaa lagu dhaawacay agagaarka balzabaarka ee magaalada wajeer sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ah ee kenya isagoo mooto labalogaaley ah ku dhex marayay magaalada ayaa waxaa marar qoray dhagax ku bilaabay koox doonayay inay mootada ka dhacaan taas oo sababtay inuu dhaawac ka soo gaaro qeybaha sare ee jirkiisa askarta ayay warbaahinta u sheegeen in loola cararay cisbitaalka magaalada wajeer islamarkaana xaaladiisu la dabiibayo dhakhaatiirta ayaa sheegtay in askarigan uu ka dhaawacan yahay qeybta hore ee jirka sidoo kalena dhagax loogu dhuftay meel halis ah ciidamada kenya oo horeyba lagu yaqaanay dhaca iyo boobka hantida muslimiinta ah ee ku nool dhulkaasi n f d ee ay xoogga ku haysato taasi beddelkeedana hadda iyada la ugaarsanayo oo maalin weliba laga dhacayo mootooyinka ay ummadda muslimiinta ah ka dhaceen si kastay ahaataba waxaa maalin weliba isu soo taraya wararka sheegaya in ciidamada kenya ay dhaca ka geysteen dhulkaasi n f d maamulka la baxay jubbaland ayaa amar ku bixiyey in lasoo xiro madaxweynaha dowladda federaalka warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey mubaarak cumar maxkamadda maamulka la baxay jubbaland ee fadhigeedu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waaran soo qabasho a u jartay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka war ka soo baxay maxkamad ayaa lagu sheegay in xasan sheekh uu jebiyey qodobo badan oo ku xusan dastuurka dowladda federaalka islamarkaana uu ku kacay khiyaano qoran sida lagu sheegay warqadda tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo shalay maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ay soo saartay amar lagu soo qabanayo axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland waxaa faraha kasii baxaya xiisada u dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland taas oo cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey markii doorasho uu maamulka jubbaland ku qabsaday kismaayo dibna loogu doortay axmed madoobe warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariyi ayaa baahiyey qaybta koo iyo tobanaad mashruuca qiibinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qiibiyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixintani waxaa inoo diyaariyey cabdalla mukhtaar
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
kanaalka alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa soo saaray qeybta kow iyo tobanaad muuqaalo taxano ah oo ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda ee laga qaybiyey degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muuqaalkan oo la daawan karo qadar ku dhowaad shan daqiiqo ah ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah nicmoleyda uu allaah ku manaystay ummadda soomaaliyeed ee isugu jira geel iyo ari kuwaasoo maktabka diiwaanka sakaawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u qaybiyey dadka fuqarada iyo masaakiinta ee ku dhaqan degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe إني أمين قد حفظت لك اليمين
waxaa sidoo kale filimka lagu arkayaa dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ee la siiyey sakada xoolaha kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran iyagoona u duceeyey dadkii la baxay sakada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdulilah magaceyga maxamuud maxamed dhumey lankasaw maxamuud maxamed luus mayl isiyey geel wuligey geel ana meel oo zakawaadla ka qaadaw geelan ka qaada ma jiro maanta alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leya walaalaha mujaahidiinta ayaa mahad iska leya dhiigsho habeen imaaleen daadooyan khayr allah siiyo xarakatul shabaab mujaahidiin wilaayada ee jubbada dhexe ama degmada jilib iyo hal geel ka dhaxeelay intaas farxaday maanta aadi aadi walla sokoob karmee geelame anaa reewa geel geelaa ii yirinyi way geel oo tuurtis adag naftada yaabas iyo ii yirinye alxamdulilah ilaahayaa ka maasiya intaas geelaa liisiye neef geelaa raadaysiye marka ilaahay anigana ha ii barakeeyo dadka ka soo baxdeenna ilaahay u barakeeyo iyagana barakadoodan ilaahay korra ka dhigo afar neef oo dhidig ahoo dhaqaalaha lii siiyey ilaahay madaxooda kor ah ka dhiga gaalada meelaha ka jebiyo muuqaaladan uu soo saarayo kanaalka wararka alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa ah kuwa taxano ah kuwaasoo lagu soo bandhigayo qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan laga sameeyey walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
guud ahaan warkii alfurqaan waa nageyntaa